degmada garijir oo dhowaan ka mid noqotay degmooyinka rasmiga ah ee gobolka hiiraan ayaa bulshadeedu waxay iska kaashadeen dhismaha taallo astaan u noqon doonta degmada mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmadaas oo ay weheliyaan ururka dhalinyarada ee degmada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxa ay ka qayb galeen munaasabad lagu xarig jaray taaladan astaanta u ah degmada girjir ee gobolka hiiraan maamulka degmada ayaana ugu horeyn goobta ka hadlay waxaan xarig jaraynaa taalada degmada girjir dhallinyarada waxaan rabaa inaan ku bogaadiyo waxay garteen degmadoodii girijireed in ay bilaabaan habka iyo qaab kasta ay ku hormari karaan waxaan ku bogaadinayaa dhallinyarada in ayagu intay tashteen isku yimaadeen ay dhaheen war annaga maxaan qaban karnaa intaan maamul loo gudbin runtii waxaan ku bogaadinayaa in ay garteen in ayaga waajibaad uu ka saaran yahay horumarinta degmada girijir qaar ka mid ah dhallinyarada ka qayb gashay munaasabadan oo goobta ka hadlay waxa ay ka warbixiyeen qaabka ay ugu suurta gashay hirgelinta taaladan kun ku daraa taaladan lagu dhisay ayadoosan hadda aan dhahno qarash tiro badanna noogama bixin kunkunku darkiina waxaan ka sameynay alaabtaas quruxda badan bilaacda magaalada soo jeedinayso xaqiijinaysa inay gelijir degmo tahay ayna ka tirsan tahay hiiraan hirshabelle ay ka tirsan tahay hiiraan hirshabelle ay ka tirsan tahay hirshabelle markii laga soo tegana degmooyinka hiiraan ay ka tahay degmo lafdhabar u ahna ay tahay degmooyinka hirshabelle dhacda xaduudda etoobiya la wadaagto cirifka soomaaliyana ku taallo geeskeeda ku taallo
dhallinyarada aad bay u mahadsan yihiin sida wacana wanaagsan ee dadaalka u muujiyeen iyo juhdiga dheeriga ah wakhtigan ay u galsheen si deegaanka degmadoodii inay wax ka bedeli karaan isugu taxallujiyeen ayna uga bedeleen deegaankooda allah ayaa mahad iska leh maanta waxaan joognaa bilow fiican ka dhallinyar ahaan annagu ma rabno in qorshahan uu xiise naga noqdo qorshahan hadda waxaan isleen markii hore caqabado badan aan kala kulanna markii hore aan bilaabaynay ilaahi waa nagu guuleeyey dee maanta taaladaas taagan qofka ugu badan lacagta ku leeyo dhowr iyo toban doolar waaye dhowr iyo toban doolar qofay maanta wax u qabatay ma jirto waa maqaayad haddaa ku geshid adoon bajaajtaada wadana ka soo baxaysaa marka dadku hadday wax isku darsadaan wax waa la qabsan karaa gacmanana wada jiray wax ku gooyaan iyadoon qabiil jirin iyadoon qof loo eegaynin waa degmada gerjir iyadoon gabar loo eegaynin iyadoon wiil loo eegaynin in la isku geeyey degmada gerjir oo dhowaan ku biirtay degmooyinka gobolka hiiraan ayaa horumar samaynaysa waxaana markii ugu horreysay ay yeelatay taaladan oo astaan u noqon doonta degmada